aan ku bilownay dekedda magaalada berbera ee somalilan waxaa maanta mar kale ka degay laba boqol iyo toban qaxooti soomaali ah oo ka yimid dalka yeman mas-uuliyiinta dekedda berbera ayaa qaxootigan maanta soo dejiyey oo gudaha magaalada u ogolaaday balse waxay shalay muddo kooban diideen oo ay hor istaageen inay gudaha berbera u galaan qaxooti kale oo soomaaliya oo saarnaa markab ka yimid dalka yeman inkastoo markii dambe la sii daayey somalilan ayaa horey u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxootiga soomaalida ee kasoo cararaya yeman ay yimaadaan dhinaca somalilan iyagoo sababna uga dhigay inay ugu wacan tahay cabsi ay ka qabaan in dadka qaxootiga ay kusoo dhex dhuuntaan koox oo argagixisaa warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda barkhad kaariye barsaabka gobolka saaxil fahmi cabdibadaar oo khadka telefoonka iigu warramay isagoo ku sugan magaalada berbera ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey tirada dadka kasoo qaxaya dagaalada yeman ee soo gaadhay magaalada berbera oo isugu jira soomaaliya iyo yemaniyiin
intii labadii bulada dhaweyta ee naga dhammaatay waxaa yimid saddex kun iyo lix boqol iyo soddon iyo sagaal shalay waxaa yimid konton iyo toddoba saaka waxaa yimid adigu taqriiban markaan rashifkii dambe samaynay laba boqol iyo toban waxay noqdeen macal carruurtii markii dambe arji dadkan oo toddobiyo konton ka mid ah ay shalay soo gaadheen berbera ayaa muddo lagu hakiyey dekedda hase haatee markii dambe loo ogolaaday inay degaan waa tan hooyo ka mid ah dadkii shalay saarnaa markabkaasi oo warbaahinta kula dul hadashay markabka dushiisa gudoomiyaha gobolka saaxil waxaa kaloo aan weydiiyey waxaa ka jira in muddo dheer dadkan lagu hayay markabka dushiisa islamarkaana ay ku dhibtoodeen bulsho weynka guud ahaanna waxaan usheegayaa inayna waxaas waxba ka jirin wax tacadiya loogu geystaa aanay jirin markabka ugu dambeeyey xalay afartii habeennimo ayuu yimid intii adigu lasoo xeliyey tafniidii iyo intaan madaxda warhadlaynay sideedii iyo barkeeda waxaan bilownay dejintoodii taasi waxay kutusaysaa in wax tacadiya loo geysta ay jirin ay been tahay iyagiioo life oo duubanuna cidina qasbino ay weriyaashii localku amba tviyadii localku ay ka duubeenna waa la arki doonaa oo afkooda ku hadlayo iyaku ay wareysteen maraan barasaabka weydiiyey sababta ay dadkaasi ugu hakiyeen markabka dushiisa waxa uu ku jawaabay horta diidmo kala ma aha dawlad xaggan waa si ay wasiirka dibdejinta wasiirka arrimaha guduba waa si ay eelaamiyeen waxa weeyaan laba kays ba ahayd runtii waa kays wuxuu xaggii nabadgelyada oo kan yeman markaa jaalal badan baa la jabsaday oo ay ku jiraan dee dadkii mataqaanaa agacyooyinkii iyo colinkii ay ku jireen oo ade adduunkuba ay sheegeen amba u n kuba ay sheegeen in wadama wadamadan deriska ay ku fool leeyihiin especially dee qodaanka qoxtiyada soo raacaya mataqaanaa dadka alqaacidiya waxaa la halmaala ah marka actual xagga nabadgelyada cabsi ka timid darteed horta waa ahayd oo la yidhi dee hala kala saaro oo wixii hala kala ogaado midda labaadna waa waxay ahayd xaggan hay-adaha actually shaqeeya qaarkood oo si fiican oo shaqeeya qaar ayaa dhayskiibaa haatan ku yar hakanayay moogta laga rarayay xerihii oo buuxsamayo markaa taasaa keentay ahayd fahmi cabdibadaar waxa uu sheegay in dhammaan dadkaasi qaxoontigaa la dejiyey islamarkaana ilaa afar iyo toban qoys oo ka mid ah ayaa u kalaanba bixeen deegaanadii ay u socdeen intaa hadhayna ay ugu dambeyn salaasada qof walba la geyn doono halka uu doonayo waxaa guddoomiyuhu intaa raaciyeen dowladda dhexe ay bixisay amarka ah dejinta qaxoontigan balse aan laga noqon go-aankii hore ay dowladdu u qaadatay ee ahaa joojinta qaxoontiga ka imanaya yeman gudoomiyaha gobolka saaxil waxa uu go-aanka ay qaadatay xukuumadda somalilan uu ku sheegay in dowladda soomaaliya ay siyaasadaysay waa sida uu hadalka u yidhi waxaan si fiican rabaa inaan u sheego mas-uuliyiinta soomaaliya iyo shicibka reer soomaaliyaba mar haddayna mas-uuliyiinta soomaaliya awood aanay u lahayn ay dadka kaga soo dejiyaan muqdisho amba xeebaha kale badweynta iyo rarsiiga ku teedsan ee ay maamulaan ay sheeganayaan waa nasiib daro dadka axsaabta iyo dowladaha axsaanta u sameynaya shicibka reer somaliland axsaanta u sameynaya inay ku diraan dadka masaakiinta ee soo raacaya sababtoo ah annaga damiirkaana siin lah marka intaasoo yamana iyo intaasoo reer somaliland oo soo noqday oo wadankii soo galay oo ay la socdaan inay naano kuwa celiya laakiin haddii ay joojin waayaan waxa ay ku hadlayaan way iska iman doontaa actually dikeedahana ciddii xakumaysaa dadkaana soo daynaysa hadday doontana ka mamnuucaysa oo iyadoo xaalaad badan eegaysa dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda somalilan ay soo saartay amar ay ku joojinayso qaabilaada qaxoontiga ka imanaya dalka yeman ee ka soo cararaya dagaalada halkaasi ka socda barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa